wasiirka gaashaandhigga dalka britain ayaa booqasho ku tegay magaalada hargeysa ee somalilan waxaana uu la kulmay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana warbixin ku saabsan safarka wasiirkaasi nooga soo dirtay magaalada hargeysa wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayay wasiirka difaaca ee dalka ingiriiska gavin williamson ayaa booqasho rasmi ah ku yimid somalilan wasiirka ayaa waxaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi kulankani oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa labada dhinac waxa ay ka wada hadleen waxaanu wax ka weydiinay afhayeenka madaxtooyada ee somalilan mudane maxamuud warsame jaamac kulankan waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loosii derdergelin lahaa horumarinta arrimaha iskaashiga ee labada dal ka dhexeeya madaxweynahana waxaa ku wehelinayay kulankan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wasiirka gaashaandhigga iyo safiirka somalilan u qaabilsan wadanka u k waa hagaag marka kulankani intuu sii socon doonaa maxamuud wasiirku se imise maalimood baa laga yaabaa inay booqashadiisu ku ekaato kulankani maantuu ahaa waa wafdi dalka yimi weeyaan kulankii ugu horreeyey maanta madaxweynaha wada yeesheen ayuu kulankanina ahaa marka wasiirku muddada dalka joogo wuxuu kulamo la qaadan doonaa laamaha hay-adaha dowladda kale ee dalka iyo ciddii ay qusaysay booqashadiisa ama safarkan uu dalka ka yimi ajendihii uu daaranaa ciddii ay qusayso kamid a xukuumadda dalka jamhuuriyadda somaliland sagal mustafa xasan nuur v o a